إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenay raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah ciidamada bangarafta oo maraykanku tababarto ayaa qoys ka kooban shan ruux waxay ku dileen deegaan ka tirsan shabeellaha hoose ehelada nin darawal ah oo ay shalay dileen ciidamada dowladda federaalka ayaa ka hadlay sababta loo dilay darawalkaasi dowladda ingiriiska ayaa soomaaliya u soo masaafurisay wiil soomaali ah oo horay fal dil ah uu geystay gudaha dalkeeda dab ku fiday dhul baaxad leh ayaa ka kacay dhulbeereed u dhow buurta daalo ee gobolka sanaag dowladda federaalka ayaa aad uga walaacsan qalqalka haysta ciidamadeeda ku sugan gobolka hiiraan iyo horumarada dagaal ay samaynayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aan idiinsoo sheegnay
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqo duwacan waa habeenimo arbacaad toddobada muxaram sannada kun afar boqol toddobiyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan kowda bisha toddobaad sannada laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan ciidamada bangarafta ee maraykanku tababartay ayaa qoys ka kooban shan ruux waxay ku dileen deegaan ka tirsan shabeellaha hoose faahfaahinta qodobkanna waxaa la diyaara waryaheena mubaarag cumar waad mahadsantaha walaalka wararka imaanaya deegaanka yubis ee dhacdooleedka degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in halkaasi ay ciidamada bangarafta ee maraykanku u arto ay sakdii dhexaalay ku xasbuqeen dad beeraley ah dhacdadan foosh xun ayaa ka dhacday deegaanka yubis oo u dhow degmada afgooye taasoo lagu leehay dad beeraley ah oo xilligali dilaya ku sugnaa beerahooda iyaguna ay halkaasi ku dhibaateeyeen ciidamada caloosha ushaqaystayaasha ee bangarafta ciidankan ayaa xalay waxay deegaankaasi ku dileen shan qof halkay ku dhaawaceen qof kale dadka la dilay ayaa ka koobnaa hal qoys oo gaaraya afar qof aabaha qoyska lidile ayaa lagu magacaabi jiray cabdulahi siido axmed halka hooyada lagu magacaabi jiray xaliime axmed abikar iyo laba caruur ay dhaleen oo iyaguna lagu magacaabo maryama cabdulahi oo shan jir ah iyo jamaal cabdulaahi oo isagana ahaa toddoba jir sidoo kale dadka la dilay waxaa kamid ah xasan dhigaal maamo oo xilligaasi qoyska marti u ahaa warbaahinta islaamiga alfurqaan waxay u suuro gashay inay wareysato mid kamid ah nabadoonada deegaanka yumbis waxa uuna ka warmay siday wax u dhaceen waa magacii waxaa yidhaha nabadoon cali yare oo xalay yumbis dhinaca gudiga lagu gudbo gudi ku yaalo saacaddu markay tahay toban saac iyo labaatan daqiiqo diyaarad iyo hub igelayso hal mar hawadi isla qabsaday kadib kolay gaaladii dadkii shacabka muslimiina laayaan lagu kasi jiray qolada lagu yaqaano bangaraa marka qoladaasa dad shacab ah muslimiin ah guri oo yumbis markaa taagan tahay dhinaca webiga xag ka xigo guri ku yaalo gurigoodii uga tageen saake dadka u horeeyey ay guriga taganaana marka adiga gurigii waa la baabayey meel jinti meel meel bam lagu gemay baaba babna gurigurigi ka muuqdo meeshana marka waxay ku dileen hooyo iyo ninkeedii laba caruur ayaga ay dhaleen iyo wiil oo ayaga ay dhaleen oo isagana dhaawac ah aabamiisa waxaa la yihahda cabdullaahi siidow abikir meesha ku dhintay xaliimo axmed abikirow cabdullaahi qabay ayadana meeshay ku dhimatay waxaa kaloo dhintay gabar ayaga ay dhaleen maryan cabdullaahi oo shan jir ah midkiidan kasoo qaadnay waxaa kaloo midka aan meesha kasoo qaadnay oo dhintay jamaal cabdullaahi siido toddoba jir ah waxaa kaloo dhaawac aad u halis ah ilaahay badbaadiyo oo u dacaynaynaa sulaymaan cabdullaahi asigana waa dhaawac ayagaa dhale waxaa kaloo dhintay nin asigana meesha beer ku lahaa oo cidda xalay markaas u imaaday oo beer meesha ka dabcanayo beertiisa soo booqday la dhaho xasan degaale maamow balow uu degan yahay laakiin meeshaan beeraas u taalo beerta u imaaday dhacdadan foosh xun ayaa ka mid noqonaysa dhacdooyinka ciidamada maraykanka u artay bangarafta ay kula kacaan dadka maatada ee ku nool gobolka shabeellaha hoose ehelada nin darawal oo ay shalay dileen ciidamada dowladda federaalka ayaa ka hadlay sababta loo dilay darawalkaasi waxaa faahfaahin qodobkan ku saabsanna noo haya wariyaheena farxaan cali cabdulaahi maalintii shalay waxaa duleedka magaalada muqdisho ka dhacay dil loo geystay nin darawal ah waxaana faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dilkiisa darawalka oo lagu magacaabi jiray xuseen yuusuf deereed ayaa waxa ay ehelkiisa sheegeen in dilkiisa uu ka dambeeyey guddoomiye waaxeed ka tirsan deegaanka gubadley ee muqdisho waxa ay tilmaameen in sababta loo dilay wiilkooda ay ahayd inuu si qasab ah ku codeeyo iyagoo dalbaday inay cadaalad helaan in lagu dilo xaq miya dehayahaydhe maxaqba maya dheh waxaan dalbanaynaa ninkii wiilka iga dilay in naloo soo xidho oo aan tooganno oo aan wiilkanaga saasa uga samri karna in naloo dilo cadaaladda naloo keeno naloo soo keeno oo horta annagu aan go'aan gaarno waxaa la dilay xuseen yuusuf beereed axmed wiil wuxuu ahaa dhuusmareeb ka soo baxay wuxuu ahaa darawal shala subaxuu dhuusmareeb ka soo baxay ilaa xaluu soo socday waxaa lagu dila bahalka la yidhaahdo gubadley saldhigga gubadley baawur lagu horgooyo gudoomiye waaxeedka afaraadaana dilay wiilka waxaa loo dila kaala codee dadka kula socda iyo adugu kaalay codee wiil annagu gobolan ka nimid dad safarahan wadnaa furii gaarigaa lagula dhegay furii gaariga markii lagula dhego ka fuqi diidana bastoolada laqsiiyey saasuuna ku dhintay wiilkeennii si ay dhiida maydkii wiilkaa nooga jira ninkiina waa naloo diiday saa gar awalba iskama dileen qof aan waxba ka qabin hadduusan in macnaha aan la soo qabaynu ogaa waana naloo diiday been keliya noo sheegayaan midhaa waa la dhoofiyey qof daalan oo musaafir ee oo socoto kaala kaarka codee haddii kaleet waa lagu dilaa annaga baabaa waxaan la yaabanahay noqotayba oga akuriyir eh lama soo xirin waxay dheheen waa fakaday waa fakaday dheheen haa ninkaas waa fakaday nin oo waaxda ee gubadley guddoomiye waaxeedka gubadley waaxda afraad haddana dad dilay haddana la leeyahay waa fakaday nin caskariyahoo jigboonta taagnaa aan ahayn ma garanayno warkaas annaga si kastaba dilaalka loo geysanayo dadka shacabka ah gaar ahaan daraawalada kaxeeya gaadiidka isaga kala goosha muqdisho iyo gobollada dhexe ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay aada u kordhay deegaanka galgalato ee ka tirsan isla degmada gubadley ayaa askarta dowladda federaalka ah ee ku sugani waddadan ka dhigtay meel ay ku ugaarsadaan bulshada iyo gawaarida u socdaalaya gobollada dhexe waxaana dhowr mar sidan oo kale bulshadu cabasho uga muujisay dhibaatada iyo caqabadaha ay kala kulmaan ciidamada ku sugan isbaaradaas balse ilaa iyo hadda ma jirto cid weelaysay ama maqasha cabashadooda dowladda ingiriiska ayaa dalka soomaaliya u soo masaafurisay wiil soomaali ah horey fal dil a ugu geystay gudaha dalkeeda waxaa faahfaahinta warkanna soo jeedinaya waryaheena cali aadan dowladda ingiriiska ayaa waxay dalkeeda kasoo musaafurisay hanad xasan oo ah wiil dhalinyaro soomaali ah kaas oo sannado ka hor muddi ku dilay wiil kale dilka uu geystay hanad ayaa waxa uu ka dhacay bannaanka iskuul ay wada dhiganayeen isaga iyo wiilka uu dilay waxaana xilligaas lagu xukumay muddo saddex iyo toban sano oo xabsi ah xilliga uu dilka geystay ayay da-diisu ahayd toddoba iyo toban sano waxaana dilkaasi uu dhacay bishii mey ee sanadkii labada kun iyo lixda dilkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafad ku taalla magaalada london ee caasimadda ingiriiska musaafurinta hanad xasan ayaa qayb ka ah sida ay dowladaha qaar usoo musaafuriyaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha mana ah dowladdii ugu horreysay ee soo musaafuriso dhalinyarada soomaaliyeed dab ku fiday dhul baaxadle ayaa ka kacay dhulbeereed u dhow buurta daale ee gobolka sanaag faahfaahinta warkanina waxaa inoo haya waryaheena cadnaan xaaji muxsin
dabkan oo ah mid xoogan ayaa sababay khasaare maaliyadeed waxa uu saacadihii lasoo dhaafay ka kacay dhulbeereed ku dhow buurta daalo ee gobolka sanaag sida ay sheegayaan wararka la helayo halkaasi waxaa ku baaba-ay beero aada u fara badan iyadoona uu dabka sii xoogaysanayo marba marka ka dambeysa sida uu sheegay wasiirka beeraha ee maamulka la baxay somalilan waxa uu dabkan baabiyey in ka badan laba boqol iyo labaatan beerood oo ku yaalo halka uu dabka ka kacay
hadda waxa aan ribord noo soo diray oo noo soo diray isuduwihii wasaaradda horumarinta beeraha gobolka sanaag waxa uu noo sheegay in laba boqol iyo labaatan beerood ilaa iminka la marayo oo weli dabkii socdo laba boqol iyo labaatan beeroodna halkaas ay ku baaba-een guddoomiyaha gobolkaasi ugu magacaaban maamulka la baxay somalilan ayaa waxa uu isna sheegay inaysan xakameyn karin dabka maadaama uu yahay mid aada u baaxad weyn islamarkaana uu kusii fidayo goobo fara badan
waxaan joognaa deegaankii gaacid dabka kaxay dabka qarxay maaha dab annaga iyo inala midi joogna kaantarooli karto waa dab xooggan weeye goobjooge ku sugan halka uu dabka ka kacay ayaa isaguna tilmaamay in ay gebi ahaan baaba-een beero iyo dhul daaqsimeed ballaaran oo ku yaalo halkaas isla markaana haatan ay ku howlan yihiin sidii ay ku samato bixin lahaayeen dadka waxaanu ku soonahay buurta gaacid oo mutaacid u dambeeya ka socday dab halkan qabsaday isla iminka lama ogaa ilaa iyo haata dabkan waxa uu ka kacay iyo war soo gal halka soo gal weli waxaanu ku guda jirnaa dabka oo marba marka dambe si xoogaysanaya iminka dabka qaybo ka mida waa la xakameeyey waa lala tacaalay waxaase iminka qaybo ka mida halka wax ku baabaayo beerihii iyo dhul badan oo daaqsimeeda ay ka mid yihiin beeruhu iminka waxaa lala tacaalayaa sidii dadka loo samata bixi lahaa
sida muuqata maamulka isku magacaabay somalilan ayaa xakameyn la'a dabkan iyadoona aysan jirin wax adeegyo ah oo u fidiyey beeralayda taa cagsigeedana uu sheegay inaysan waxba ka qaban karin dabka si kastaba ha ahaatee dabkan hadda ka kacay dhulbeeraad ku dhow buurta daalo ee gobolka sanaag ayaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxa uu ka kacay aad baad umahadsan tahay cadnaan xaaji muxsiin dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan dowladda federaalka ayaa aada uga walaacsan qalqalka haysta ciidamadeeda ku sugan gobolka hiiraan iyo horumarada dagaal ay samaynayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkanna waxaa la diyaara waryaheena cabdiqaaliq macali cabdiweli waxaa aad usii kordhaya walaaca ay dowladda federaalka ka qabto natiijada marba marka ka dambeysa kasoo baxaysa dagaalada ka socda gobolka hiiraan ee lagu dhiigbixinayo ciidankooda iyo qoobgariirka ay wajahayaan wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka axmed macalin fiqi ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta aada uga walaacsan xaaladaha cabsida ay ciidankooda ku sugan bariga hiiraan la nool yihiin wuxuu marayaa heer uu dhibsado in laga hadlo halka ay wax marayaan iyo dhinaca guulaha kasoo hooyay goobaha dagaalka fiqi ayaa aada uga carooday wararka isdabajooga ah ee kaga imaanaya bariga gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada muqukari iyo deegaanada u dhow dhow ee ay warbaahintu soo tabinayso wuxuuna war qoraal ah soo dhigay bartiisa facebooka isagoo soo qaadanaya mid ka mid ah warbaahinada reer galbeedka war ay ka qortay xaaladda dhabta ah ee ka jirta halkaasi iyo in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegayaan deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka hiiraan wasiirka gaashaandhigga ayaa dhibsaday oraah ay adeegsatay warbaahinta oo ahayd al-shabaab oo kusii siqaya deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka hiiraan taasoo ah xogta xaqiiqada ah ee ka jirta fagaaraha dagaalka wuxuuna dafiray wasiir ku jiritaanka arrintaas isku soo wada duubo ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada ay dagaalada ka socdaan ayaa wajahaya xaalad qalqal iyo cabsi ah waxaana meelaha qoobgariirka ugu daran ka jiro ka mid ah magaalada muqokori oo ay askarta ku sugan halkaasi baqdin ka qabaan in ay kala wareegaan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa waryaheena cabdiqaaliq macal cabdiweli oo ka waramayey qalqalka haysta ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka hiiraan iyo horumarada dagaal ay samaynayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa warkii habeenood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan